بsم الlh الرحمن الرحيم الحمd للh رب العاaلمين والصلاaة والسلام على رsuuل اللh وعلى آله وصaحبه أجمaعين وبعd waxaan kusoo jirnay xadiidkii xadiiث cmر رadي الله عanه waa xadiiث waxyaalo badan koobsanaya masaa'il badan koobsanaya saas darteed culimmada qaarkood waxay u yaqaanaan xadiidkan umu sunna ay u yaqaanaan sida faatixada loogu yaqaano umu lqur'aan umu sunna ay culimmada qaarkood u yaqaanaan maxaa yeele masaa'il fara badan ayuu koobsanaya xadiidku masaa-ishaas oo ka soo hadlay aan soo aragnay waxaa ka mid ahaa arkaanta islaamka iyo arkaanta iimaanka arkaanta iimaanka waa lix alimaanu biاllaah malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi su-aal baa la isweydiiyey yacni rasuul iyo nebi maxaa farqiga u dhexeeya ma isku mid ba mase farqi baa u dhexeeya sida culimmada badankood ay maraan oo mashhuurka waxay yidhaahdaan rasuulku nebigu waa midka sharci loo soo dejiyey oo markaasi isagu inuu ku camal falo ayaa la amray lakin dad inuu gaarsiiyo lama amrin laakiin rasuulkii waxaa la amray dadka inuu gaarsiiyo laakiin tacriifkaas tacriif laga raajixsan yahay weeyaan waxaa yeelay dadka wax garanaya walow rasul rasul bayaysan ahaan ama nebiyaal bayaysan ahaanine ayaa ma'muuriin ku ah inay markaa dadka sharciga amraan latamuruna biاlmacruuf walatanhawuna cala اlmunkar aw layadribana allahu quluba bacdikum calى bacdi ثuma tadcuunahu falaa istijaaba lakum lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون marka يعني dadkii aan ambiyada ahayn ayaa sida loogu dhaleeceeyey inay wanaagga isfari waayaan xumaantana iska reebi waayaan famaa baalka marka nebi waxyii loo waxyooday inuu inaan la amray dadka inuu gaarsiiyo marka qowlkaasi ama tacriifkaasi waa mid laga xoog badan yahay tacriifka ibnu teymiya raximah اllah uu tilmaamay kitaabkiisa minhaaj sunnaha waa in la yidhaahdo nebi rasuul waa kii loo diray qolo markaa mukhaalifiin ah qolo mukhaalifiin oo ka soo horjeeda oo gaalo ayaa loo diray laakiin nebigu waxaa loo diray qolo markaasi aan ahayn mukhaalifiin qolo aan mukhaalifiin ahayn oo gaalo aan ahayn ayaa loo diray qaar waxay kusi daraan rasuulku sharci cusub baa loo soo dejiyey sharci cusub ayaa loo soo dejiyey baynamaa nebigu sharci nebi ka horreeyey buu sii cusbooneysiinayaa sharci nebi ka horreeyey ayuu sii cusbooneysiinayaa marka farqigaas ah midna waxaa loo diray mukhaalifiin qolo markaasi gaalo ah midna waxaa loo diray cidaan mukhaalifiin ahayn oo rasuulka baa mukhaalifiin loo diray nebiguna mukhaalifiin maan qolada loo diray kaasaa ugu soo dhow in markaasi lagu tacriifiyo marka waxaa u raaci karaa inuu kitaab loo soo dejiyey rasuulka nebigana inaan loo soo dejin kitaab cusub laakiin nebi ka horreeyey sharcigiisa inuu sii cusbooneysiiyo in markaa la amro in arrinkaasi inaan la amrin sharci cusub inaan loo soo dejinna inaan la amrinna nebi ka horreeyey inuu cusbooneysiiyo sharcigiisna way dhici kartaa sida nebiyullaahi aadam oo kale nebi ka horreeyey oo sharcigiisa uu sii cusbooneysiinayey ma uusan jirin waayo asaga ahaa awalu nebiyin isagu ahaa marka in mukhaalifiin loo diray ee inaan loo dirin farqigaas ayaa markaa kala farqinaya waxay kaloo culimmadu is weydiiyaan iimaan iyo markaa islaam maxaa farqa u dhexeeya iimaan iyo alislaam maxaa farqiga u dhexeeya waxay sheegaan culimmadu iimaan iyo islaam haddii meel lagu wada sheego way iskhilaafsan yihiin haddii laakiin aan isku meel lagu sheegin haddii isku meel lagu sheego oo labadaba la xuso waxaa weeyaan way iskhilaafayaan haddii laakiin midkood la sheeko kii kalena waa soo dhe- waa soo hosgelayaa oo waa kuway u yaqaanaan ida ida ijtamaca iftaraqaa wa ida iftaraqa ijtamacaa bay yihaahdaan masaa'il waxaa jira ay culimmadu yihaahdaan haddii meel lagu wada sheego labay kale yihiin haddii meel lagu wada sheego labay kale yihiin haddii laakiin midkood la sheego kii kale waa soo hosgelaya ida ijtamaca hadday meel ku kulmaan oo la wada sheego alislaamu wاliimaan sida xadiidkan oo kale iimaanka waa la sheegay an tumina biاllah Eh, islaamkana waa la sheegay marka eh, markan oo kale way kala tegayaan islaamka waxaa lagu tacriifinayaa acmaasha daahirka ah iimaankana waxaa lagu tacriifinaya acmaasha baatinka ah waa haddii ay kulmaan oo meel markaa lagu wada she- eh, haddii meel lagu lagu wada sheego waa ay kala waa la kala farqinayaa islaamna wuxuu ku saabsan yahay alacmaal adaahira acmaasha muuqda sida markaas eh, salaadii zakadii soomkii xajkii waa acmaal muuqato la arkaya wey iimaankan wuxuu noqonaya alacmaal daahira oo wax qalbiga ku tacalluqa weeye in la rumeeyo allah malaa'igtiisa la rumeeyo kutubta la rumeeyo rususha la rumeeyo maalinta aakhare la rumeeyo qadarkii qadarka la rumeeyo kullahu acmaal baatina marka hadday kulmaan saasaa loo kala farqinaya haddii midkood la sheegana kii kale oo kii kale aan la sheeginna wuu soo hosgelayaa kii kalena soo hosgelayaa kii kalena ayb marka wuxuu inoo joogay hadalkii jibriil uu nabiga weydiiyey alayhi الsalatu wasalaam saacadda qaala faakbirnii can الsaaca qaala nabigu wuxuu yihi alayhi الsalaatu wasalaam malmas'uulu kan la weydiinayo canha can الsaaca muusan ahaan biaclama mid ka aqoon badan saacadda uga aqoon badan mina min asaa'ili kan weydiinayo oo jibriil ah qaala nabigu qaala wuxuu yihi jibriil faakhbirnii iga waran can amaaraatihaa ay can calaamaatiha calaamadaha lagu yaqaano iga waran qaala an talida alamatu addoontu waa inay dhashaa rabbatahaa gabadhii sayidka u ahayd lafdi kale waxaa soo arooray an talida alamatu rab- rabbahaa oo mudakar ah laba macno culimada ku sheegen waan soo sheegnay in la yidhaahdo eh, addoommada ayaa badanaya oo muslimiinta markaa gaala intay ku duulaan baa dad baan lasoo lasoo qabsanayaa dumarkaa lasoo qabsanayo oo gaaladaa eh, ragga soo qabsaday ayaa markaa ka caruur dhalaya caruurtaasa waxay noqonayaan bimansilati odayga markuu dhinto bimansilati abiihim ayay noqonayaan ama in la yidhaahdo maya waa waxaa badanaya cuquuqaa badanaya casul waalideynka ayaa badanaya waalidka la caasinaya ilaa markaa ilmihii uu noqdo bimansilati asayid waalidkina uu noqdo bimansilati almah walcabdi uu noqdo ayib marka calaamadda saacadda ayay ka mid tahay wa an tara waa inaad aragtaa waxaa ka mid a wa an tara ay wa ru'yatuka inaad aragto alxufaata kuwii cagacaddaa alcuraata ee qaaqawana alcaalata ee caydhaha waxba aan haysanin ricaa ashaa'i ariga raaci jiray yani markaasi li- lifaqrihim oo yatataawaluuna isugu dhereerfaanaya fi lbunyaani dhismayaasha Eh, calaamadaha marka uu sheegay waa calaamado jira waxayna ka mid yihiin min calaamaati suqra bay ka mid yihiin calaamaat suqra ayay ka mid yihiin dadkii fuqarada ahaa inay markaa ay noqdaan dad maalqabeena oo markaa dhismaha iyo guryaha isugu faanaya waana wax waaqico markaasi la arkayo weeyaan dad laga yaabo markaasi qabla fatra eh, sanawaad ka hor inay fuqaro ahaayeen oo masaakiin ahaayeen ayaa dhici karta maanta markaas inay isugu faanayaan anaa kaa guryo badan iyo anaa kaa gaari badan iyo marka anaa kaa guri qurux badan marka waa min calaamaad saaca asuqraa bay ka mid yihiin Eh, qiyaamuhu wuxuu leeyahay calaamaad ama amaaraat suqraa iyo amaaraat kubraa kuwani waxay ka mid yihiin amaaraat asuqraa bay ka mid yihiin waxaa ka mid oo nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam dumarku inay badan doonaan dumarku inay badan doonaan ragguna ay yaraan doonaan calaamadda saacadda qiyaamaha ayay ka mid yihiin weliba kuwa min calaamaad suqraa bay ka mid yihiin waxaa ka mid a maalku inuu badan doono maalku inuu badan doono min calaamaad saaca asuqraa ayay ka mid yihiin dilku inuu badan doono qatligu min calaamaad saaca ayay ka mid waa fara badan yihiin Eh, saacaddu waxay leedahay calaamaad kubraa calaamaad waaweyn oo tusinaysa marka calaamaadka la arko inuu qiyaamihii dhow yahay calaamaadkaana marka ay midda ugu horeysa markay soo baxdo tusbax la furay oo kale ayay noqonaysaayo tusbax haddii afka laga jaro muxuu samaynayaa isdaba yaacayaa soo maha yani daad hal mar buu wada daadanayaa saasoo kale markii midda ugu horeysa ay soo baxdo si isdaba jooga ayay u dhacayaan calaamaadka waxaa sheegay xadiiska saxiixa min xadiidi xudayfa ibni usayd alkhifaari wuxuu nabigu wuxuu ohanayaa xudayfa nabigaa nagu soo baxay calayhi الsalaatu salaam annagoo markaa natadaakar annagoo waxaa isla sheeg sheegeyna wuxuu nabiguna yidhi calayhi الsalaatu salaam ma tatadaakaruun maxaad yani maxaad xusaysaan qaaluu natadaakar asaaca waxaan ka sheekaysanaynaa saacaddii qiyaamaha qaala calayhi الsalaatu wasalaam nabigu wuxuu yihi inahaa lan taquum saacaddu dhici mayso xataa tarow qablahaa cashra aayaat ilaa ad aragtaan toban calaamadood ilaa ad aragtaan qiyaamihii ma dhacayo fadakara addajaala fadakara addukhaana waaddajaala waadaabbata waطuluuca الshamsi min magribiha wanusuula ciisa bna maryam wayaأjuuja wamaأjuuj waثalaثa khusuufin khasf bilmashriq wakhasfu bilmagrib wakhasfu bijaziiraةi اlcarab وآkhiru ذلika naar تkرج min اليمن تطرد الناaس إلى مxشhرهم rawاaه mسلم wuxuu nabigu yihi عalaيهi الصلاaةu وaسلاaم ilaad aragtaan قyaamaha horteed toban calaamadood qiyaamuhu ma dhacayo nabigu wuxuu sheegay dukaan buu sheegay dukaan waa qiiqa weeyaan wuxuu kaloo nabigu sheegay dajaal dukaanku waa qiiqa waxaa laisku hayaa horay miyuu dhacay oo xili hore miyuu dhacay mase weli waa dhiman yahay aqwaal bay culimadu ka leeyihiin labada qaar waxay leeyiin waa laba qaybood buu ahay mid uu dhacay miduna weli ma dhicin oo waa la sugayaa qiiqaa dadka sanku ka gelayaa dadka mu'miniinta wuxuu noqonayaa ka hay-ati zukaam sida hargab oo kale ayuu u qabanayaa gaaladan laakiin dhib badan ayuu u geysanayaa waxaa ka mid ah addajaal dajaal waa la garanayaa waa ninkii markaasi aakhiru zamaanka soo baxayey wuxuu ka mid yahay carruurta nabiyullaahi aadam buu ka mid yahay waa nin gaal ah isha midig buu markaa la-yahay ninkaas wuxuu nabigu sheegay calayhi الsalatu asalaam afartan maalmood inuu dhulka joogi doono afartan maalmood ayuu dhulka joogayaa afartankaasi maalinta koobaad waxay u dhigantaa sanad oo kale maalinta labaadna bil bay udhigmaysaa maalinta saddexaadna usbuuc bay udhigmaysaa inta soo hartay toddobiyo soddonka maalmood oo kale wasaa'iru ayaamihi ka ayaamikum nabigu wuxuu yihi alayhi الsalatu wasalaam inta soo hartay maalmihiina caadigaa bay la mid yihiin marka yowmunka sana wayowmunka shahar maalin waa sanad maalinna waa bil maalinna waa isbuuc marka waxay noqonaysaa sanad iyo laba bilood iyo laba wiig buu joogayaa yowmunka sana waa sanad halkaas wa yowmunka shahrin shaharkaas iyo soddon iyo tobada cash oo kale oo maalmaha caadigaa soddonku wuxuu noqonayaa bil sowaadx maaha iyo yani maalintii bishoo kale ahayd halka waa laba bilood maxaa ka soo haray soddon todobadii marka soddon laga jiro maxaa soo haray toddobaad soo haray maalin usbuuca iyo toddobadaas marka wuxuu noqonayaa sanad iyo laba bilood iyo laba wiig ayuu dhulka joogayaa ninkaas marka khawaariq buu wataa dhulkii cerkii buu amar siinayaa roob buu soo daynayaa dhulkii buu amar siinayaa daaq buu soo saarayaa ciddii asaga waafaqda amarkiisa yeeshaa nicmo iyo barwaaqu ku daraya ayuu siinayaa cidda khilaaftana abaaro ayuu ku salladaya ninkaa marka waa nin gaal ah nabigu calayhi الsalaatu wasalaam saxaabadu uga digey aad buu arrinkiisa nabigu uga digay calayhi الsalaatu wasalaam ilaa saxaabadu suu nabigu uga sheekeynayey ay ka naxeen oy moodeen inuu meel low soo joogo ay moodeen markaasa nabig wuxuu alayhi الsalatu wasalaam haddii anoo jooga uu soo baxo anaadan ka difaacaya nabigaa yidhi calayhi الsalatu wasalaam haddii laakiin anoo maqan uu soo baxo famra-un xajiiju nafsihi qof kasto saga isagaa isdifaacaya haddii adoo nool uu soo baxo qofku waa inuusan aadin qofka maqlaa dajaal baa soo baxay nabigu wuxuu noo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam waa inuusan aadin waayo waxaa dhici karta qofka isagoo isleh isagoo isku qaba kalsooni oosan ninkaasi ku kalsoomi mayse inuu iska raaco ayaa dhici karta marka nabigu waa ka diga calayhi الsalatu wasalaam ninkaas in loo tago marka waa nin akhir zamaanka imaan doona calaamaadka waaweyn buuna ka mid yahay marka dambena nabiy llahi ciise calayhi salaam ayaa dili doona oo markaas meel baabu lud ayuu ku dili doonaa oo markaa shaam ka mid ah waxaa ka mid a calaamaadka addaaba daabad soo bixi doonta daabadaasi noocay tahay bay isku khilaafeen qole waxay nebiyullaahi saalex hashiisii waxaa weeyaan ilmahay dhashay weeyaan qaar baa saa yihi qaar kale waxay dhahen maya waa mas kacbada saarnaan jiray ayaa qaar ku sheegeen qaar waxbay ku sheegeen laakiin deliil sariixuu sheegaya lama hayo qur-aanka alla inoogu sheegay daabatan tukalimuhum ana الnaasa wإida waqaca اlqowlu akhrajna lahum daabata min اlarضi tukalimuhum ana الnaasa kanuu biaayaatina laa yuuqinuun marka dadkii bay kala kala suntaysaa midna inuu gaal yahay midna inuu mumin yahay bay ku calaamadinaysaa marka daabadaasna waxay ka mid tahay min calaamaati asaaca bay ka mid tahay lakiin daliil sariixoo sheegay noocay tahay ma uu jiro laakiin culimada ayaa marka aqwaal kaleh calaamadda saddexaad afraad waxay noqonaysa طuluucu shamsi min maqribihaa qoraxdu inay ka soo baxdo meeshay u dhacaysa inay ka soo baxdo oo min calaamaati asaaca alkubraa bay ka mid tahay waxaa ka mid a nusuulu ciisa calayhi الsalaam nebi ciise inuu soo dego nebi ciise calayhi الsalaam inuu soo dego oo min calaamaati asaaca weeyaan nebiy llahi ciise waa nool yahay ma dhiman gaaladii nimankii la ohan jiray yahuudda ayaa doona inay dilaan ilah baa ka badbaadiyey marka alla wuxu wama qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubiha lahum may dilin may salbinin laakiin mid u eg bay dileen ayagu hadda waxay aaminsan yihiin in nebiy llahi ciise ay dileen alla ka anfiyey inaysan dilin alla wuxuu wa inahu lacilmu lisaaca lacilmun ay lacalamun lisaaca saacaddu calaamad u yahay oo min calaamad saaca waxaa ka mid ah nusuulu ciisa calayhi الsalaam meesha dimashik la yidhaahdo barigeedu kusoo degayaa cinda manaarati اbaydaa manaaradda cad agteeda ayuu kusoo degayaa marka yani muddada uu joogo shareecadii nebi maxamed alayhi الsalaatu salaam ayuu ku xukumayaa oo sharci cusub lama imaanayo sharciga nebi maxamed ayuu ku xukumayaa ilaa qaarkood ay yihaahdeen waa axad min asaxaaba waa mid ka mid a saxaabada ayay qaar yihaahdeen waayo saxaabiyaa loo yaqaanaa man laqiya الnabiya sal اlه alay slam mumina bihi wamaata calى dalik ciise nebigu waa la kulmay leylat israa walmicraaj buu nebiga la kulmay wuuna rumaysnaa ayib marka waa axad min asaxaaba qaar baa culimada saa ku sheegay marka nebi lah ciisena waa soo degi doonaa markaa kadibna ayuu markaa dhiman doonaa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam yajuuj iyo maajuuj baa ka mid ah soo bixitaankooda yajuuj iyo wamaajuuj waa markaasi waa qabaa'il gaalo ah oo aada u fara badan culimada qaar baa yidhi waa jaynaha yani marka sifaadkooda la eego noocan maa markay axaadiistu tilmaamayaan sifaadka ay leeyihiin waxay shabah ku leeyihiin nimankaas marka culimada qaar baa yidhi waa nimankaasba laakiin qowlka saxiix waxaa weeyaan maaha nimankaas waa niman markaasi meel ku jiro weeyaan qur-aanka laba mawducoo lagu sheegay fii suurati alambiyaa iyo fii suurati اkahf ayaa lagu sheegay marka dulqarnayn ninkii la ohan jiray oo markaasi boqorka ahaa oo dhulka marayey ayaa markaasi meel ku owdo meel buu ku xareeyey halkaasi marka ku xaraysan yihiin oo ku jiraan ilaa waxaa weyaan haadihi saacana ciduma arag ayib ciduma arag dadka qaar baa yihi haddii ay joogaan oo nool yihiin maxaa loo arki waaye caalamka meel kasta waa la maray oo waa la tegey maxaa loo arki waye hadday jiraan culamada qaar waxay yihahdeen kaga jawaabeen waxaa weeyaan in la arkaas in la arkaayo laazim maahan waxaa dhici karta iyagoo jooga haddana in la arki waayo ayib insaanku waxaa weeyaan waa iska daciif waa iska daciif weeyaan waxyaalo badan oo dhacay ayaan haddana laga warhelin marka hadduu ilaahay ugu talagalay inaan la arag dee cidu arki mayso ilaa la gaaro waktigoodii marka xilliga akhir zamaanka ay soo bixi doonaan waa niman gaalo ah waa niman aad u tiro badan wax alla waxay arkaan cagtay marinayaan w dhulka joogay ayay markaa laayeen markay dhulka wa all w jooga cagta maryaanba waxay ohanayaan dhulkii wuxuu jooga waa dhamaynay waxaa inoo dham wixii samada markaayani wixii ku noolaa baa inoo haray leebab bay marka waxay u ridayan xagga sare leebabkiioo dhiigla soo noqonaya markaasa waxay ohanayaan wixii samada joogayna waan baabi'ina ayagoo sidaas ugu sheekaynaya ba waxaa lagu dirayaa bah loo yaqaano waxaa weya sangaale kan geelisan ka gala ayaa lagu dirayaa kaasaa laynaya marka baktigooda marka wuxuu noqonaya mid dhulka waran ayuu noqonayaa kadibna waxaa imaan doona waxaa weeyaan roob roobkooda marka wasakda iyo qashinkoodii iyo markaas baktigoodii dhulka markaa ka mayraya nebi lahi ciiso jooga ayay markaas soo bixi doonaan ayib waxaa ka mid a calaamaadkaas saddex dhulgo oo markaa dhacaya khasfun biاlmashriq wa khasfun biاlmaghrib wa khasfun bijaziirati اcarab xagga bariga dhulka go-aya waa la wada dareemayaa iyo dhulgo ka dhacay ka dhici doona xagga iyo galbeed iyo mid ka dhici doona jaziiratu carab saddexdaasna way dhici doonaan waxaa ugu dambeeya calaamaadkaas dab ka soo bixi doona yeman min qacdi takhruju min alyeman axaadiista qaar waxay sheegayaan min qacdi cadan meesha cadan loo yaqaano ayay ka soo baxaysaa dadkay markaa kaxaynaysaa xagga dambe ka wadaysaa oo waxay u kaxaynaysaa meeshii maxsharka meeshi dadka lagu kulminayey bay geyneysaa meeshay hargalaanna way la hargelaysaa habeenkii meesha seexdaanna way la seexanaysaa dabaday ka wadaysaa marka ardulmaxsharkuna waa ardu shaam ayuu ka dhacayaa markaasi maxsharku iyo meesha dadka lagu kulminayo waa halka waa sida marka axaadiistu ay qaar sheegeen marka calaamaadkaas waa calaamaadka waaweyn tafaasiil fara badan bay leeyihin lakin waa bilikhtisaar intaas weeyaan ayib uma inalaqa wuu tegey ninkii baa tegey falabistu maliyan uma inalaqa wuu tegey jibriil baa tegey cumar baa odhanaya falabistu waan sugnaado waan nagaaday maliyan wakti baa nagaaday zaman baa nagaaday raadka qaar waxay sheegayaan falabista maliyan falabitha maliyan wuxuu nagaaday waxaa weeyaan zaman meligaas ama zamankaas riwaayadka qaar way xadideen saddex bay ku xadideen halaatha layaalin bay ku xadideen saddex maalmood ayuu nagaaday cumar uma qaala nebigu wuxu yhi alayhi salatu salaam saddex maalmood marka ka soo wareegtay jibriil arrinkiisii uma qaala nebigu wuxuu yihi alayhi الsalatu salaam yaa cumaru cumarow atadri ma garanaysaa man isaa'il kii su-aalaha i weydiinayey cidda uu yahay qultu allaahu warasuuluhu aclam alla i rasuulkiisa ayaa u cilmi badan culma waxay leeyihiin haddii nebigu marka uu nool yahay masale sharcina laga hadlayo waxaa la odhanayaa qofka haddii la weydiiyo masale sharciya uu garan waayo xilligaas nebigu uu nool yahay calayhi الsalaatu salam wuxuu ohanaya allahu warasuuluhu aclam laakiin nebigu haddii uu dhintay bacda mowtihi allahu aclam ku kaftoomaya ayib qaar kala qaaday arrimaha sharciga iyo wixii aan sharci ahayn kala qaadana way jiraan oo yidhi wixii sharciya wa in maata haba dhintee allahu warasuuluhu aclam baa la odhanaya wixii sharci ah ayib laakiin wixii aan sharci ahayn allahu aclam baa la odhanaya qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu salaam fainahu kaasi jibriilu jibriil weeye ataakum waa idin yimid yucalimukum inuu idin baro ayuu idinkugu yimid diinakum diintiina inuu idin baro ayuu idinkugu yimid rawahu muslim xadiidka imaam muslim ayaa markaa wariyey marka xadiid waxaa weeyaan macaani badan koobsanaya saa darteed culimadu waxay ku iطlaaqeen qaarkood waxaa weeyaan umu sunna bay ku magacaabeen culimaduna si gaaray marka ictinaa u siiyeenoo markaasi si gaaray u sharxeenba ibnu teymiya raximah اllah si gaar u sharxay xadiidu jibriil sharx gaar ah ayuu markaa ka leeyahay culamada qaarkood waxaa weyaan mucaasiriinta laftoodu si gaaray u sharxeen marka waa xadiis macaani badan koobsanaya marka in la akhriyo sharxiisa aad bay markaa muhiim u tahay alxadiiث الثaaliث xadiiska saddexaad can abi cabdالraحmaan cabdالlahi bni cumara bn الkhaطaab radi اllahu canهuma qaal samictu rasuula الlahi salى اllahu عalيه waslm yquul buنya الإسلام على خمس شhahaadة أn لا إلaha إلا الله وأنa محaمدا رasuuل الله وإقاaم الصلاة وإيتاء الزكاة وxaج البيت وsوم رمضان رwah الbخاري ومسلم bukhaarي iyo msلم waxay ka wariyeen عن أbي بdرحmن cabdiرaحmaan aabihii cabdاللaahi بن cmر abي cabdiرaحmaan kaasoo cabdالlahi بن cmر ahaaday بن الkhaطاab radia allaahu canhuma ilahina allah ka noqdee qaala inuu yihi cabdullahi bni cumar samictu waxaan maqlay rasuula allahi baan maqlay sal اllahu alay slam yaquulu xaalu odhanayo buniya waa la dhisay alislaamu islaamkii waa la dhisay calaa khamsin ay calaa khamsati dacaa'im calaa khamsi dacaa'im shan tiir baa lagu dhisay shan tiir ayuu ku taagan yahay shahaadati an laa ilaaha ila اllah ka bedel calىa khamsin shahaadati an laa ilaaha ayuu ku dhisan yahay in la qiro an laa ilaaha anahu shaniye laa ilaaha ay laa macbuuda xaqun inuusan ahayn ila اllahu alla mooyaane wa anna muxameda muxamedna inuu yahay rasuul اllahi rasuulka ilahay buu ku dhisan yahay intaa marka waa isku rukni marka wa iqaami الsalaa salaadoo la ogo ayuu ku dhisan yahay wa itaai zakaa zakadoo la bixiy ayuu ku dhisan yahay wa xaji اlbeyti beytkoo la xajiyay ayuu ku dhisan yahay wa sowmi ramadaan ramadaan oo la sooma ayuu ku dhisan yahay rawahu اbukhaari wa muslim imam bukhari wa muslim ayaa xadiidka wariyey raawiga xadiidka warinaya saxaabiga warinaya waa cabdullahi bn cumar ibn اkhaaab alcadawi min bani alcadawi makunyadiisu abu cabdiraxmaan siduu markaa sheekuba uu sheegay wuxuu dhashay hijrada ka hor toban sano qabla hijra bicashar sanawaad ayuu dhashay saxaabigaas radia allahu canhu isagoo yar buu islaamay aabbihiisna way wada hijroodeen isaga aabbihii way wada hijroodeen nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa loo bandhigay maalintii uxud si markaa dagaalka oga oga qeyb galo dagaalka uxud ayaa loo bandhigay nebigu waa diiday oo waa celiyey maadaama uu yaraa waa celiyey uxudna sanadka saddexaad bay dhacdo hijriga nebigu waa celiyey oo ma ogolaan maalintii khandaq ayaa nebiga loo keenay isagoo shan iyo toban sano jira khandaqna sanadkii shanaad bay ahdo hijriga marka nebigu waa ogolaaday calayhi الsalaatu wasalaam intaa wixii ka dambeeyey dagaaladii intaa ka dambeeyey nebi kamuu harin saxaabigaas nabiga wuu la socday dagaaladaas dhammaan wuxuu galay nebigu wuu la socday marka maalintii khandaq laakiin shan iyo toban sanuu jiray shan iyo toban sano ayuu jiray wuxuu ka mid yahay alcabaadilaة اlarbaca afarta cabdullaahi ayuu ka mid yahay cabdullaahi ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo ibnu zubayr iyo ibnu camar haddaad maqasho alcabaadilaة اarbaca waa afarta cabdullaahi abnaaءu cabaasin wa camri wa cumar وبن زbayri abناء عabاasi وcمri وcمر وبن زbayri hm العabاadiلة الqurr wuxuu tilmaamaya afartii cabdالlahi buu tilmaamaya alcabaadilaة الأربعة la yihahdaa abناء عabاasi cabdالlahi بن cabاas وcمri cabdالlahi بن cmر abناء عabاasi وcمri وcmر cabdالlahi بن cmر وبن الزbayr cabdالlahi بن زbayr hm العabaadilaة الqurr waa cabaadiladii sharafta lahaa macnuhu maaha keligood baa cabdullaahi la ohan jiray saxaabada maaha saxaabadu ilaa saddex boqoloo nin ayaa magaca cabdullahi la ohan jiray laakiin saddexdani way wada noolaayeen xilli dambey wada noolaayeen cilmigoodii maan loo baahday wayna cumriyeen saddexduba afartuba ayib marka cabaadiladaasuu ka mid yahay wuxuu ka mid yahay toddobada saxaabi oo nebiga axaadiis badan ka wariyey kun wax ka badan ka wariyey toddoba saxaabi oo ka wariyey nebiga kun xadiis wax ka badan ayuu ka mid yahy waa toddoba saxaabi bas saxaabadaha faraha badan leh saxaabada waxaa lagu sheegaa tiradooda kun boqol afar iyo labaatan kun baa lagu sheegaa boqol afar iyo labaat labaatan kun oo saxaabi ayaa tirada saxaabada lagu shega sida abu zurca uu sheegay abu zurcat araazi marka kun boqol afar iyo labaatan kun boqol afar iyo labaatan afar iyo labaatan boqol afar iyo labaatan kunkaa saxaabi toddoba saxaabiba waxay ka wariyeen nebiga kun xadiis wax ka badan marka toddobadaasuu ka mid yahay wuxuu ka wariyey nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam kun iyo lix boqol iyo soddon xadiid ayuu ka wariyey kun iyo lix boqol iyo soddon xadiid ayuu nebi maxamed ka wariyey saxaabigaas radia allahu canhu saxaabadu waa ammaaneen cabdullahi bn cumar jaabir bn cabdillahi wuxuu odhanayaa axad naga mida ma uu jiro ilaa addunyadu waa taabatay ayib addunyadii way taabatay asna wuu taabtay marka laga reebo abdulahi cabdullahi bn cumar iyo aabihii marka laga reebo addunyadu dadka waa taabatay bui yacni way dhex galeen yani kadalika taawuus ibnu kaysaan waxaa laga soo wariyey inuu yihi ma arag ninka xalaal miirad badan cabdullahi bni cumar ninka xalaal miira badan ma arag buu yihi nin ka celmi badan cabdullahi bni cabaasna ma arag buu yihi saciid ibn musayib waa taabici wuxuu odhanayaa haddii aan cid ahlulcilmi ah janno oga makhraati kacayo waxaan oga makhraati kaci lahaa cabdullaahi ibni cumar ayaan oga makhraati kaci lahaa saxaabi wuxuu ahaa qiimo badan oo cibaado badan buu ahaa waxaa ku sugan fi saxiixi اbukhaari wa muslim xadiid cabdullahi bn cumar baa wuxuu leeyahay habeen baan riyooday nebi maxamed oo nool baan riyooday waxaan ku riyooday masjidkaan seexan jiray buu yihi nin yani markaa reerna maan lahayn inan yar baan ahaa masjidkaan seexan jiray waxaan arkay bu laba malag oo markaasi intay iqaadeen xagga naarta ila aaday baan arkay bu ku riyooday buu yihi laba malag oo intay iqaadeen xagga naarta ila aaday ayaan ku riyooday buu yihi naarti markaan eegay faidaa hiya maطwiyatu ka طayi اbiri naartu waxay leedahay karkaaray leedahay karkaaro waa la garanaya soo maa sida ceelkoo kale bay karkaaro leedahay markii naarta halkaa ay istaajiyeen wuxuu yihi faraأaytu wa araa fiiha naasa qad caraftum dad baan ku arkayba dad baan ku arkay aan aqaanay markaasaan waxaan bilaabay inaan idhaahdo acuudu biاllaahi min الnaar acuudu biاllahi min الnaar malag kalea iga daba yimid iyadoo labadii malag halkaa ay istaajiyeen oon aan naxsanahay oo aad markaa u argaxsan baa mid kale ii yimid markaasaa wuxuu igu yihi markaasi ha cabsan ha nixi ha argagaxi buu igu yihi kadib hurdadii baan ka toosay nabigaan u waxaan u sheegay walaasha xafsa yihi walaasha xafsa ayaan u sheegay arrintii baan u sheegay yani riyadii aan ku riyooday baan u sheegay xabsana nabigay u sheegtay alayhi الsalatu slam maadaama xaaskiisa ahayd nabigay u sheegtay arinkii uu la kulmay cabdullahi bn cumar wuxuu nabigu ku jawaabay nicma الrajulu cabdullaahi low kaana yusalii min اleyl rag waxaa ugu fiicnaan lahaa cabdullahi bn cumar haddii hal shay laga heli lahaa shaygaas muxuu yahay hadduu habeenka tukan lahaa rag asagaa ugu ficnaan lahaa intaasuu ku jawaabay saalim oo inankiisii ah wuxuu leeyahay fakaana cabdullaahi bacda dalika laa yanaamu min aleyl ilaa qaliila intaa wixii ka dambeeyey cabdullahi habenki ma seexan jir wax yar mooyaane isagoo ku camal falaya hadalkii nebi maxamed alayhi الsalatu salaam laga bilaabo qisada markay ku dhacday habeenkii wax yar mooyaane ma seexan jirin allana markuu ammaanay dadkaas wan wanaagsan kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun xadiidkaas saxiix bukhaari wa muslim ayuu ku sugan yahay waxaa kulmay isaga iyo curwa ibnu zubayr iyo muscab ibnu zubayr iyo cabdullahi bnu zubayr saddex walaalo cabdullahi bnu zubayr abnaa zubayr ah zubayr saaabiga yani saxaabiga macruufka ahaa saddex inan u dhalay curwa iyo muscab iyo cabdullaahi ayaa kulmay markaase waxay ku sheekaysteen bal nin kasta waxaa jecesha sheeg maxaa jecesha waa rag dhalinyaro meel isugu yimid cabdullahi bnu zubayr wuxuu yihi anugu waxaan jeclaan lahaa inaan khaliifat muslimiin noqdo ayaan jeclaan lahaa buu yihi curwana wuxuu yidhi anugu waxaan jeclaan lahaa in cilmiga laga qaato inaan caalim weyn noqdo cilmiga laga qaato ayaan jeclaan lahaa buu yihi muscabna wuxuu yidhi anugu waxaan jeclaan lahaa in aan ciraaq madax ka noqdo ayaan jeclaan lahaa waxaan kaloo jeclaan lahaa inanta la yidhaahdo caaisha bintu طalxa iyo sukayna bint اxusein labadan inaan gursadaan jeclaan lahaa buu yihi cabdullahi bn cumarna waa la joogaa cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi amaa ana faatamana almakfira anigu waxaan jeclaan laha ilahay dembiga inuu dhaafo waxaa soo warinaya qisada abu nucaym fi lxilya wuxuu oranaya raawiga xadiiska qisada soo warinaya wuxuu leeyahay fanaaluu kulluhum dhammaan nin kasta wuxuu tamaninaya wuu gaara de waa la garanaya cabdullahi bnu zubayr khaliifo ayuu noqday kadalika yani muscab ibnu zubayr kadalika asna xilki wuu qabtay hablihiina wuu guursaday muscab ibnu zubayr curwana wuxuu ka mid ahaa alfuqahaa alfuqahaa sabcu ka mid noqday idaa qiila man fi lcilmi sabcatu abxurin riwaayatuhum can alcilmi laysat bikhaarija faqulhum cubayd ullaahi curwatu qaasimin saciidun abu bakrin sulaymaanu khaarija curwa wuxuu ka mid yahay toddobada loo yaqaan alfuqahaa sabca mid ka mida weeye marka faqiih buu noqday cabdullahi bn cumar isag wuxuu yhi waxaan ilaahay ka rajaynayaa dembiga ina inuu dhaafo raawigu wuxuu odhanayaa walacala ibna cumar qad qufira lahu la markaa de muu dhiman wuu noolaa ibnu cumarna waxaa markaasi loo rajaynaya ilaahay dembigiisa inuu dhaafay baa loo rajaynayaa marka ilaah baa si guud ugu ballan qaaday yani markaa saxaabada wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhu wa acadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaar marka si guud saxaabado ilaah markaa ballanqaadkaa siiyey marka arrinkaas ayaa loo rajeynayaa marka waxay kutusinaysaa yani inay dadku waxyaalaha niyadda ay ku hayaan inay kala duwan yihiin marka shaahidku waxaa weeye cabdullahi bn cumar inay markaas aakhiradu la weyneyd ilahay inuu dambigiisa dhaaf inay inuu la weynaa baa markaa qisadaasi laga qaadanaya naafic oo mawlihiisa ah wuxuu odhanayaa ibnu cumar shay maalkiisa hadduu jeclaado shay maalkiisa ka mid a hadduu jeclaado wuu bixin jiray sadaqu u bixin jiray isagoo ku camal falay aayaddii lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun biri iyo wanaag iyo samafal ma gaaraysaan ilaa marka aada bixisaan waxa aad jeceshihiin oo maalkiina ka mida ilaa aad bixisaan yani markaa biri gaari maysaan waxaa la sheegaa inuu hal majlis yani ku bixiyey soddon kun waxaa la sheega inuu soo xajiyey lixdan jeer ayuu soo xajiyey wuxuu cumraystay kun jeer buu soo cumraystay ayib wuxuu bixiyey oo sadaqo u bixiyey kun faras ayuu bixiyey wuxuu xoreeyey kun adoon ayuu xoreeyey marka nin wuxuu ahaa cibaado badan ayuu ahaa radia allahu canhu wa can asaxaabati jamiica marka wuxuu ka wariyey cabdullaahi ibni cumar radia allahu canhu nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam nabigu inuu yihi islaamka waxaa lagu dhisay shan tiir baa lagu dhisay shan tiir ayaa lagu dhisay ayib calىa khamsi dacaa'ima shan tiir baa lagu dhisay riwaayadka qaar waxay qorayaan calىa khamsatin bimacnaa calىa khamsati arkaan bay markaa noqonaysaa shan rukni ayaa lagu dhisay shahaadati in la kasriyo shahaadati in la kasriyo maxaa loo kasrinayaa khamsa laga bedelayaa wuxuu noqonayaa bedelu bacdi min alkuli buu noqonayaa shahaada ayaa waxaa laga bedelaya khamsadii biljari waxaa kaloo banaan shahaadatu in la rafcina waa banaanta shahaadatu in la yidhaahdona waa banaan tahay awaluhaa shahaadatu oo marka khabar laga dhigo mabtada loo soo qadarana waa banaanta midda kood waxaa weeyaan shahaadatu an laa ilaaha ilا اllah wa ana muxameda rasuul اllah taas inuu qofku qiro ayib taa hadduu qofku qiri waayo dhiiggiisu waa xalaal dhiigiisu waa banaan yahay nebigu wuxuu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam umirtu an uqaatila الnaasa xataa yaquuluu laa ilaha ilا اllah waxaa lay amray dadka inaan la dagaalamo ilaa kelmaddaasi ay la yimaadaan xataa yaquuluu laa ilaha ilا اllah marka kelmaddaasi waa miftaaxa lagu soo gelayo islaamka weeyaan ayb nebigu wuxuu ku lahaa gaaladii quuluu laa ilaaha ilا اllah tuflixuu kelmaddaa ku hadla waad liibaanaysaane ayb marka shahaadaةa an laa ilaha ilا اllah in uusan jirin mid xaq lagu caabudo allah mooyaane taa in la qiro waa tiirka koobaad wa ana muxameda rasuul الlah muxamedna inuu yahay rasuulka ilaahay taa in la qiro midda labaad waxaa weeya in la qiro qofkaan qirin maxamed inuu rasuul ilaahay yahay qofkii qiri waayaa muslim maha kaasi waa gaal hadduu qofku anugu aan qirayaa laa ilaha ilا اllah laakiin ma qiray maxamed rasuul الlah gaal buu noqonayaa nabigu wuxuu yihi alayhi الsalaaةu wasalaam low kaana muusa xayan maa wasicahu ila itibaaci muuse hadduu noolaan lahaa wax kale ooma banaanaada inuu iraaco mooyaane wuxuu kaloo nabigu yihi alayhi الsalaaةu wasalaam waladii nafsu muxamadi biyadih laa yasmacu bi axadu min hadihi اlumma yahuudiyu walaa nasraaniyu uma yamuutu walaa yu'minu biladii ursiltu bih ila kaana min ahli ila kaana min asxaabi الnaar xadiis saxiixa weeye waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacanta ay ku jirtee axad ima maqlo ummaddan ka mid ah yahuudi ha ahaado ama nasraani ha ahaado kadibna dhinta asagoon rumaynin isagoon rumayn wixii layla soo diray inaan rasuul ahay uusan rumayn ilaa kaana min asxaabi الnaar wuxuu ka mid noqonayaa ahlu naarka ayuu ka mid noqonayaa marka shahaadatu maxamed rasuul الlah waxaa weeyaan waay waa waxaa laasimsanaya shahaadatu an laa ilaha ilah ayib arinka rukniga labaad ka waa tiirka koobaad weeye tiirka labaad waxaa weeyaan iqaami salaa salaada in la ogo qofka hadduu salaada ka tago waxaa weeyaan axaadiis baa waxay tilmaamaysaa qofkaas inuu gaalyahay alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa cahdiga iyo ballanka noo dhexeeya annaga iyo ayagu waxaa weeyaan salaada faman tarakahaa faqad kafar qofka ka tagaa qofkaasi waa gaaloobay xadiiskan wuxuu sheegayaa bayna alcabdi wa bayna alkufri aw ishirki tarku salaa qofka iyo gaalnimada xaajiska udhexeeya waxaa weeyaan teedka udhexeeya waxaa weeyaan waa salaado laga tago qofku hadduu ka tago khalaas waa gaaloobay qofkaas marka axaadiis fara badan ayaa macnaha tilmaamaya culimmadu waxay ka qaateen inuu qofkaasi milada ka baxayo cabdullahi bn shaqiiq waata uu oranayo saxaabada nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam ma uu jiro shay markaa tegitaankiisa ay u arki jireen gaalnimo hayra salaa salaadda mooyaane marka salaaddu waxaa weeyaan waa tiirka labaad weeyaan ayb tiirka saddexaad waxa wey waa itaa zaka zakadii oo la bixiyo zakadii oo la bixiyo oo la siiyo mustaxiqiintii waana sideeda lagu sheegay ayadda inama sadaqaat lilfuqaraaءi wاlmasaakiin wاlcaamiliina calayha wاlmualafati qulubuhum wafi الriqaabi wاlghaarimiina wafii sabiili اllahi wabni sabiil fariidaة min allahi wallahu caliim xakiim waxaa ugu horeeya lilfuqaraai wاlmasaakiin faqiir iyo miskiin maxaa farq udhexeeya culmad waxay yidhahdeen ida ijtamaca iftaraqa o ida iftaraqa ijtamaca haddii meel lagu wada sheego labay kala noqonayaan haddii meel aan lagu wada sheegin midkood la sheegana kii kale waa soo hosgelaya haddii meel lagu wada sheego way kala tegayaan oo faqiirkaa labadoo sii daran maalan faqiirku wuxuu noqonayaa qof baahi a hayso wuxuu u baahnaa waxay ku filnaa wax yar buu ka haystaa yani inta u baahan yahay inteeda badnayd baa ka maqan inteeda badnayd baa ka maqan maala maalinta waxaa ku filan waxaa ku filan maala maalintii boqol kun baa ku filan labaatan buu haystaa waa faqiir miskiinka wuxuu noqonayaa yani xagga baahida marka la eego isagoo xoogaa waa ka ladan yahy maalintii boqol buu u baahnaa toddobaatan buu haystaa miskiin buu noqonayaa qur-aanka alla wuxuu noogu sheegay qolo dooni le doon inay masaakin yihiin soowaadix maaha suurat lkahf alla wuxuu noogu sheegay yani fakaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr ama safiinatu fakaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr doonta waxaa lahaa qolo masaakiin ah soowaadix maaha marka inay wixii waxbay haystaan laakiin kuma filna waa masaakiin kuwaas marka kuwaasaa la siinayaa waxaa la siinayaa alcaamiluun kuwa shaqaalaha soo aruurinaya zakada oo dad ka soo qaadayana waxbaa laga siinaya iyaguna ayib waxaa kaloo wax laga siinayaa wاlmualafati quluubum kuwa qalbigooda la soo jiidayo waa saddex qolo ko waa qolo gaalo ah oo la doonaya inay islaamaan ama waa qolo gaalo laga cabsanaya shartooda inay islaamka dhibaan way ka xoog badan way ka awood badan yihiin in la siiyaa banaan kadalika kuwa muslimiina laakiin ducafaa iimaan ah baa la doonay iimaankooda in lagu sii xoojiyo saddexdaba waa la siinaya gaalkaa shartiisa laga cabsanayo iyo gaalkaa la rabo islamka in la soo jeclaysiiyo iyo muslimkan muslimkan la doonaya islamku inuu sii jeclaado kuwaasaa la siinaya wa fi riqaab waa qooraha waa kuwa markaasi addoommada weeye riqaabku waxaa soo gudagelaya riqaabkaasi in addoommadii lagu xoreeyo kuwii la kitaabeeyey oo markaa sayidkii lahaa uu yihi xoolo i kama kusii daynayaaye in markaa la siiyo muslimiinta kuwa laga kafaashay in lagu soo furto intuba waxay soo gudagelayaan wa fi riqaab walghaarimuun baa la siinayaa haarimu waa kuwii deynta lagu lahaa deynta ha noqoto mid asagu qaatay ha noqoto deynta hadduu asagu qaatay waxaa loo siinayaa lifaqrihi deyn buu amaah buu qaatay wuxuu isaga bixiyuu waayey waa la siinayaa ama deyntan wuxuu u galay dad buu ku islaaxinayey dad buu ku islaaxinayey kaa walow kaana haniyan haniba ha ahaadee waa la siinayaa wuxuu isaga bixiyay deyntaas ayaa la siinaya kaasna ayib dad baa dagaalamay nin baa dhex galay wuxuu maal buu ku islaaxiyey isagu waa hani maalkaasaa laga siinaya ayib wa fi riqaab wاlghaarimuun wa fii sabiili اllaah waxaa loo jeedaa mujaahidiinta dadka mujaahidiinta ayaa markaa la siinaya lakin culamada qaarkood waxay yidhahdeen sabiil laahi caam bay ka dhigeen waa tacliim qur'aankii ayaa lagu bixinaya oo macliminta baa la siinaya ayib masaajid baa lagu dhisayaa caam bay ka dhigeen culamada laakiin in badan oo ka mid a waxay ihahdeen mujaahidiinta loo jeeda fi sabiil lahi marka waa rukniga saddexaad buu noqonaya wa xaji اbeyti wa sowmi ramadaan yani riwaayadan xajki bay soo hormarisay soomkana dib bay udhigta riwaayadan waa riwaaya mutafaq calayha bukhari muslim baa isku waafaqsan xajkii ayay soo hormarisay riwaayo kalaa jirta imaam muslim uu soo saaray oo iyado hormarinaysa ramadaanka wa sowmi ramadaan wa xaj ilbeyt xajka dib udhigaysa xagga waajibinta waxaa horeeyey waa la garanayaa soomka horeeyey oo wuxuu ahaa sanadkii labaadoo hijriga ayuu ahaa xajkuna waxaa la isku hayaa xilligu ahaa waa la isku khilaafay qole waxay sanadkii lixaad buu ahaa qolo kale sanadkii toddobaad buu ahaa qolo kale sanadkii tobnaad buu ahaa qolo kale sanadkii shanaad waa la isku khilaafsan yahay almuhim xagga waajibitaanka soonka horeeyey laakiin xadiidkan wuxuu soo hormariyey xajulbeyt buu soo hormariyey bukhaarina iyadoo ictimaaday oo saxiixiisa xajka iyo markaa soomka xajku soo hormariyey sida laakiin la yaqaan kutub alfiqi iyo kutub alxadiid soomkay soo hormariyaan xajkana way dembeysiiyaan rukniga ugu dambeeya waxaa weeyaan sawmi ramadaan weeyaan in markaa soonkii bishi ramadaan in markaa la soomo xajka in la guto waa waajib oo qofkii sanadkii marbu waajib ku noqonaya xajku marbu waajib ku noqonaya isagai cumradooba cumrigi mar bay waajibayaan nabiguna calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu sheegay waxaa weye xajka u degdega maxaa yeeley qofkiin ma oga waxaa kusoo dirin doona oo ka hor istaagi doona xajkii ma oga marka qof kastoo inaad caafimaadka qabto ood haysto waxaad ku xaajiso u degdeg macnuu waa saas weeye nabigu wuxuu kaloo sheegay fadliga iyo wanaagga laga helayo in dunuubta iyo faqriga labaduba qofka ay ka kaxaynayaan xajka qofka dunuubtana way ka mayrayaan faqrigana way ka mayrayaan fainahumaa yanfiyaani اlfaqra wاdunuub ayib marka dad badan xajka waxay oga baaqanayaan yani maal baa ku dhaafay wax noocaas oo kalea lakiin nebig wuxuu noo shegay alayhi الsalatu asalaam faqriga ayaa markaa qofkii ayuu ka kaxaynaya iyo dunuubtii labaduba marka arkaantaas ayuu marka xadiidku inoo tilmaamay can abi cabdiلرaحmaan cabdالlahi bni cumar ibn khطaab radia اllahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi waxaan maqlay rasuulka ilahi sal اlه alي slam yaquul ohanaya bunya waa la dhisay alislaam islaamka calىa khamsin shan tir baa lagu dhisay shahaadati an laa ilaha waxaa lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha in la qiro an laa ilaaha ay laa macbuuda mid xaq lagu caabudo mid la caabudo xaqun inuusan ahayn ila اllah alla mooyaane و أن محamda in la qiro محamed inuu yahay rasul اlah rasuulka ilaah وإqاami الصلاة salaada in la oogo وإitaaء الزakا zakada in la bixiyo وxaj الbeyti beytka in la xajiyo و sowmi ramaضan ramaضan in la soomo rawahu الbukhaariyu و muslim ayaa markaa wariyey marka axaadiista haddaan soo marnay axaadiis waxay ahaayeen markaasi masaa'il fara badan koobsanaya lakin axaadiista kale waxaa laga yaaba in markaasi hadalkood u koobnaado ilaa huna والlah aclam subxaanaka اllahma bxamdik